ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afar iyo tobanka shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah c i eda maraykanka oo la ogaaday in maxaabiista muslimiinta ay jirkooda u adeegsato tababarada la siinayo saraakiisha dembi baarista warbixin ka soo baxday ciidanka maraykanka oo arrinkaas lagu xaqiijiyey ayaan idiin soo gudbin doonnaa dowladaha reer yurubkooda ku horumarsan tiknolojiyadda oo hadda u jihaystay dhanka caskariga bilaabayna inay ishubeeyaan maxaa ugu wacan dhulgariir khasaare ba'an dhaliyey oo ku dhuftay dalka jarmalka waxaa loogu yeero maxkamadda adduunka oo ruushka ku amartay inuu joojiyo dagaalka yukrain iyo taxanihii maalmihii guantanamo oo khamiis weliba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhacdooyinka dunida qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxaa barnaamijkan igla qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله وهجاك qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka qaar badan oo ka tirsan dowladaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa qaaradda yurub ayaa mar qura hurdada kasoo baraarugay kadib markii uu ruushka uga naxsaday duulaanka ballaaran ee qaaradda yurub dowladahan oo toddobaatankii sane ee lasoo dhaafay ku mashquulsanaa hirgelinta nidaam dhaqaale oo ku dhisan warshadaynta iyo sare uqaadidda tacliinta tiknolojiyadda ayaan lahayn awood militari oo laga hebisto sida ruushka iyo shiinaha oo kale bishii oktoobar ee lasoo dhaafay markii uu sirdoonka dibadda maraykanka ee c i e da uu soo xidhuuriyey wararka sheegaya in ruushka uu qorshaynayo duulaan uu ku qaado dalka ukrain ayay dowladaha qaar ka dhigteen wax lagu maadaysto mana hubin in ruushku qaadi doono qar iska xornimo intaas gaarsiisan hadda oo labiiyo labaatan maalmood laga joogo bilaabashada dagaalka yukrain waxay dowlado badan oo reer yuruba ku dhawaaqeen inay sare u qaadayaan qoondada arrimaha difaaca ayna soo iibsanayaan hub iyo gaadiid militari wargeyska the atlantic ee kasoo baxa dalka maraykanka ayaa warbixin dheer ka qoray hurdo kasoo toosida jarmalka wuxuuna tilmaamay in xukuumadda barliin oo ku dhowaad hal qarni ahayd dowlad ka hormartay warshadaha iyo arrimaha tacabka beeraha ay hadda doonayso inay noqoto dowlad leh awood militari oo aan lagu soo degdegi karin olaf sholtolos oo ah hogaamiyaha jarmalka ayaa duulaanka ruushka ukrain ku sifeeyey xadgudub cadowtooyo isagoo shixnado huba ku caawiyey militariga ukrain ee hardanka kula jira ciidanka putin jarmalku wuxuu qaaday tallaabo aysan yurubta kale ka qaadin ruushka wuxuuna joojiyey dhuumihii shidaalka ee uga imaan jiray dalka ruushka wakhtidii ugu dambeeyey ee maamulkii angela markel ayay shirkadaha waaweyn ee jarmalka waxay heshiisyo maalgashi la saxiixdeen dowladda ruushka heshiisyadaasna waxaa ka mid ahaa in dhuun labaad oo shidaal laga soo jiido dhanka dalka ruushka ra-iisul wasaaraha siyaasad ahaan ay isku dhow yihiin markel ayaa si lama filaana u qaatay siyaasad uu ku colaadinayo ruushka baarlamaanka xukuumadda barliin ayaana la filayaa inuu meel mariyo miisaaniyadda difaaca oo ka badan boqol bilyan oo dollar doorashadii donald trump iyo kabixitaankii britain ee midooda yurub sanadkii labada kun toddobiyo tobanka ayaa cabsi ku beertay dowladda jarmalka sababtoo ah trump ayaa aada u diidanaa in ciidanka amerikaanka ay gacanta kusii hayaan ammaanka jarmalka tobannaan kun oo ciidamo amerikaan ah ayaa muddo sanadaha ku sugnaa jarmalka si ay u ilaaliyaan ammaanka dalkaas faransiiska iyo jarmalka ayaa hadda ah kuwa ugu murqo kuusan ururka midooda yurub labaduna waxay sheegeen inay sare u qaadayaan qarashka ay ku bixinayaan arrimaha difaaca
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه وهجاك ولي waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida c i a da maraykanka ayaa la ogaaday in maxaabiista muslimiinta ay jirkooda u adeegsato tababarada la siinayo saraakiisha dembibaarista ee ku cusub shaqada warbixin kasoo baxday ciidanka maraykanka ayaana lagu xaqiijiyey in mid ka mid a maxaabiista muslimiinta ee kasoo jeeda dalka kuweyt jirkiisa loo adeegsaday tababaro ku aadan tacdiibka iyo jirdilka oo la siiyey saraakiil ka tirsan c i a da maraykanka warbixin ku aadan qodobkan mahad cubeyd ayaa soo jeedinaya dukumentiyo rasmi ah oo dhowaan shaaca laga qaaday ayaa muujiyey sida saraakiisha c i a da maraykanku u tacdiibiyaan maxaabiista muslimiinta heer jirkooda ay ka dhigeen aalad lagu tababaro baarayaasha su-aalaha weydiiya maxaabiista ee shaqada ku cusub camaar albaluushi waa maxbuus muslim ah oo kasoo jeeda dalka kuweyt waxay warbixin markii ugu horeysay daaha laga rogay muujisay sida saraakiisha c i a da maraykanku ugu adeegsadeen aalad lagu tababaro saraakiisha baarayaasha ee shaqada ku cusub maxbuuskan oo hadda ku xiran xabsiga guantanamo ayaa intii lagu hayay xabsiyo qarsoodi ah oo uu maraykanku ku lahaa dalka afghanistan waxaa jirkiisa lagu tababaray saraakiisha cusub iyagoo lagu tusayo qaababka dadka loo tacdiibiyo iyo goobaha ugu saameynta adag ee laga tacdiibiyo ruuxa la istijwaabayo taqriir ka soo baxay dowladda maraykanka sanadkii labada kun iyo sideeda balse dhowaan daaha laga rogay ayaa ka markaati kacaya sida jasadka maxbuuskan muslimka ah uu baylaha ugu noqday saraakiisha dhiigicabka c i a da kuwaasoo askarta shaqada ku cusub ugu tusaaleynayay jasadka camaar albaluushi qaababka ugu liita ee dadka loo tacdiibiyo camaar albaluushi ayaa madaxa waxaa looga garaacay derbiga taasoo u horseeday in maskaxda ay jug ka gaarto arrinta la yaabka lehna waxay tahay in tacdiibkaas keliya uu ahaa baraatika la siinayay saraakiisha cusub balse ujeedku aanu ahayn in macluumaad laga soo saaro maxbuuska warbixintan ka soo baxday ciidamada maraykanka balse hadda la baahiyey ayaa waxaa lagu sheegay in sanadkii labada kun iyo saddexda camaar albaluushi laga soo saaray xabsi qarsoodi ah oo ku yaala dalka bakistan lana geeyey xabsi kale oo ay c i aadu ku laheed dalka afghanistan tallaabadaas ayaana warbixinta lagu sheegay inay ahayd mid baalmarsan waxa loogu yeeray qaanuunka saraakiisha c i a da maraykanka ee maamulayay xabsiga ku yaalay afghanistan ayaa camaar albaluushi kula kacay tacdiib foolxumo badan oo noocyo kala duwan leh waxaana lagu tijaabiyey labo aaladood oo ay c i aadu ugu tala gashay inay ku jirdisho maxaabiista muslimiinta ujeedka arrinkaas laga lahaana wuxuu ahaa in baraatika la siiyo saraakiisha ku cusub howsha tacdiibka maxaabiista saraakiisha ayaa lagu tababaray sida loo garaaco maxaabiista waxayna baratikal ku qaadanayeen jirka maxbuuska sida warbixintu ka markaati kacday usluubka garaacista ayaana ahaa asaaliib kala duwan oo uu maraykanku ku tacdiibiyo maxaabiista muslimiinta iyadoo markiiba soconaysa dhowr saacadood oo xiriir ah camaar albaluushi ayaa saddex sano oo xiriir ah wuxuu ku xirnaa xabsi qarsoodi ah oo uu maraykanku ku lahaa dalka afghanistan waxaana fatradaas uu la kulmay tacdiib joogto ah dhacdadanna ma ahan wax isaga oo keliya ku dhacay hase yeeshee waxa uu la gaaryahay uun in hadda ay warbixintiisa qayb ka mid ah soo baxday sanadkii labada kun iyo lixda ayaa camaar albaluushi waxaa loo wareejiyey xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay halkaasoo uu ilaa iyo hadda ku xiran yahay mana jirto wax maxkamad ah oo lasoo saaray raadadka tacdiibka ee loo geystay camaar albaluushi waxaa ka mid ah in uu waayey caqligiisa maraykanka ayaana hadda wuxuu tilmaamayaa inaanu muhiim sii ahayn in lagu sii hayo guantanamo bay maadaama uu miir beelay ayna tahay waqtiga ugu habbooneyd ee lagu wareejin karo ehelkiisa qareenno ku-sheegyada u doodaya camaar albaluushi ayaa codsaday in la helo xogaha ku aadan camaar albaluushi waxaana cadaadiskaas uu keenay in ciidanka maraykanku uu baahiyo qayb yar oo ka mid ah dhibaatooyinkii uu la kulmay al asiir camaar albaluushi guantanamo bay waxaa hadda ku xidhan afartameeyo maxaabiis ah kuwaas oo labaatan sano oo xiriir ah halkaas ku dhiban jirinna wax maxkamad ah oo lasoo taagay waxaana allah uga baryaynaa inta weli ku dhiban xabsigaas in uu soo daayo وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya dhulgariir xoogan oo cabarkiisa lagu qiyaasay toddoba dhibic afar ayaa ku dhiftay deegaana ku yaala waqooyi bari dalka jabaan kaas oo geystay khasaarooyin kala duwan dhulgariirka oo xooggiisa laga dareemay gobolada dhaca waqooyi bari dalka jabaan ayaa ku dhiftay gobolada miyagi iyo fukushima sida ay sheegtay wakaalada wararka dabka iyo masiibooyinka ee xukuumadda tokiyo sida lagu sheegay warar horodhaca dhulgariirka ayaa sababay dhimashada afar ruux iyo sidoo kale dhaawaca in ka badan boqol ruux iyadoona mas-uuliyiinta jabaan ay ka digeen dhulgariiryo hor leh oo ku dhufta dalkaas sidoo kale dhulgariirka ayaa sababay in ay korontadu ka go'do in ka badan laba milyan oo guri oo ay ku jiraan toddoba boqol oo kun oo ku yaala magaalada tokiyo ee caasimada dalkaas sida ay sheegtay shirkadda korontada ee tebco dhulgariirkan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmo ka hor dalka jabaan laga xusay sanad guuradii kow iyo tobnaad ee kasoo wareegtay dhulgariir ba'an oo ku dhuftay oo sababay sunaami iyo musiibadii nukleerka ee ka dhacay gobolka fukushima kow iyo tobankii bishii maaj ee laba kun kow iyo tobanka kaas oo dilay ilaa siddeed iyo toban kun iyo shan boqol oo ruux i c j ayaa ruushka ugu baaqday in uu joojiyo dagaalka uu ka wado dalka ukraine waxaa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda i c j ayaa ugu baaqday ruushka in uu si degdega u joojiyo dhammaanba howlgallada militariha ee ka socda dalka ukraine haweeneyda guddoomiyaha ka ah i c j ayaa tiri ruushka waa inuu si degdega u joojiyo howlgallada militari ee uu afar iyo labaatankii februari ka bilaabay dalka ukraine ma hayno wax cadaymo ah oo muujinaya sheegashada uu ruushka ku bannaystay duulaanka dalkaas sidaa darteed waa in moscow ay joojisaa farag inta ay ku hayso dalka ukraine ayay hadalkeeda sii raacisay dad badan ayaa waxay su-aala ka keeneen in mooska ay u hoggaansami doonto go'aanka i c j maadaama maxkamadaani aysan lahayn wax awood fulineed ah ugu dambayntii sargaal ka tirsan maleeshiyaad ka taabacsan imaaraadka carabta ayaa lagu dilay dalka yemen warbaahinta dalka yemen oo soo xiganaysa ilo dhanka amniga ah ayaa sheegtay in sargaal sare oo ka tirsan ciidamada ka amar qaata imaaraadka carabta lagu dilay degmada xariib ee gobolka ma'rib wararka ayaa intaa ku daraya in askari ka tirsan ciidamada uu toogtay sargaalkan xilli uu goob fagaaro ah kala hadlayay ciidanka waxaana sidoo kale toogashada dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro askar ah oo ay ku jiraan ilaalada gaarka ah ee sargaalka la beegsaday sida ay tilmaamayaan wararka qaar askariga ayaa sargaalka u dilay sababo la xiriira in askarigan uu magaciisa ka waayay liis dalacsiin ah taliyaha la dilay oo aan magaciisa la sheegin ayaa hogaaminayay guutada koowaad ee ciidanka loo yaqaano camaaliqa oo ah maleeshiya daacad u ah dowladda imaaraadka carabta في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada afaraad ee taxanaha maalmihii guantanamo waxaa aalaaba soo jeediya maxamed cali aadan صابر في غربتي صابر في محنتي صابر في غربتي صابر في محنتي maamulayaasha iyo saraakiisha xabsiga guwantanamo waxay ku dadaalayaan inay maxbuuska ka ilaaliyaan wax weliba oo sababi kara inay ku timaado geeri deg deg ah si uusan qofku u geeriyoon isagoo aan laga helin macluumaadka ay ka doonayaan laakiin noloshaasi waa nolol uu ka doorbidi lahaa geerida sidaasi darteed tiirarka aasaasiga ah ee nolosha ayaa ah waxa ugu weyn ee lagu tacdiibo maxaabiista si ay tacaawun ula sameeyaan maraykanka marka laga hadlo cuntada kimiya ahaan waa mid aad u yar oo aanu qofku ka dhargayn taya ahaanna waa mid aad u xun oo aan loo karin si wanaagsan amaba waa cunto dhacday oo si ku talagal ah loogu qasbayo maxaabiista maadaama ay tahay laba daran mid dooro waxaa dhacda in mararka qaar askariga qaybinaya cuntada uu ka gudbo qolalka ay ku xiran yihiin maxaabiista qaar isagoo ku andacoonaya inay diideen qaadashada cuntada waana been abuur aan sal iyo raad lahayn maxbuuska ay arrintaasi qabsatana wuxuu sidaasi ku ahaanayaa cunto la-aan ilaa laga gaaro wakhtiga kale ee la qaybinayo cuntada
في غربتي صابر في محنتي xadgudubyada iyo dhaqanxumada aadka u liita ay ciidamada maraykanka ku kacaan waxaa ka mid ah in candhuuf lagu tufo cuntada iyadoo uu arkayo maxbuuskii qaadan lahaa maalin maalmaha ka mid ahna waxay maxaabiistu raashinka ka dareemeen qarmuunka saxarada مجرم قادر سمات في وجنتي
marka laga hadlo cadayga oo muhiim u ah bani aadamka si gaar ah qofka muslimka ah maxaabiista guwantanamo ma arag muddo sanad iyo bar oo xiriir ah hase ahaatee markii ay soo bateen cudurrada ku dhaca ilkaha ayuu maamulka guwantanamo wuxuu maxbuus weliba siiyey burush lagu cadaysto kaasoo laga qaadayo maxbuuska marka isaga iyo ciidamadu mushkilad soo kala dhex gasho marka laga hadlayo biyaha ay isticmaalayaan maxaabiista guwantanamo waxay afar sano oo xiriir ah isticmaalayeen biyo wasaqaysan oo aan ku habboonayn in la cabo hase ahaatee maxaabiista ayaa inta awoodooda ah waxay ku dadaali jireen inay fiiltareeyaan biyaha urta kasoo go-aysa biyaha ay maxaabiistu cabayaan waxay beddeshay jawiga qolalka maxaabiista dhadhanka biyahana waa waxaan ka daadageyn dhuunta hase ahaatee maadaama aan lahayn wax bedil ah waxay maxaabiistu ku qasbanaayeen inay adeegsadaan oo ay isticmaalaan mid ka mida maxaabiista guwantanama ayaa isagoo ku jira qolka tacdiibka wuxuu askari ilaalinayay ka codsaday inuu siiyo biyo uu cabo wuxuuna geeyey goobtii biyaha oo lagu dhejiyey warqad digniin ah oo ku socota ciidamada taasoo ay ku qoran tahay biyahan kuma habboona in la cabo ee iska jira maxbuuskii oo ismaahinaya ayaa askariga u sheegay in biyahan aanu cabi karin maadaama digniin caafimaad ay ku qoran tahay balse wuxuu u sheegay in biyaha ay maxaabiistu cabaan ay yihiin oo keliya biyaha uu hadda diidan yahay sanadkii labada kun iyo lixda oo uu xabsiga guwantanamo gilgilay dhacdadii cunto kasoomidda ee ay maxaabiistu qaateen iyagoo ka dhiidhinaya dulmiga lagu hayo sharafkooda iyo kutumashada muqadasaadka muslimiinta oo ay ugu weyneyd musxafka ayuu maamulka guwantanamo dib u eegis ku sameeyey nidaamka biyaha ee maxaabiista dhalo biyo oo nadiif ah ayuu maxbuus weliba heli jiray mar weliba oo uu cuntaynayo dhaladaas oo lagu dhajiyey warqad ay ku buufsan tahay calanka dowladda maraykanka balse dhibaatooyinkii isdabajoogga ahaa ay ciidamada kula kacayeen maxaabiista iyo ihaanadii ay u geysteen musxafka waxay maxaabiista qaar hindiseen qorshe ay uga argoosan karaan ama ay ku caraysiin karaan ciidamada maraykanka iyo mas-uuliyiintooda calanka maraykanka ee ku dhaganaa dhalada biyaha ayay ka fujiyeen waxaana markaas iyadoo askartu arkayso ay ku rideen suuliga taasoo markii dambe keentay in amar lagu bixiyo in dhalooyinka biyaha ee loo geynaya maxaabiista laga suuliyo calanka maraykanka mid ka mid a maxaabiista ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu candhuuf xabadka kaga tufay askari ameerikaan ah markii uu weydiiyey sababta ayuuna ku jawaabay adiga kuguma candhuufin ee waxaan candhuufta ku tufay calanka maraykanka ee suran laabtaada نادي الصقور أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير marka laga hadlayo daryeelka caafimaadka ee maxaabiista ma jirin wax daryeel ah dhakhaatiirta caafimaad ee jooga guwantanamo waxayba ahaayeen saraakiil milatari oo ka naxariis daran saraakiisha dembi baarista ee c i e da halka maxbuuska xanuunsan laga siin lahaa daawooyin caafimaad waxaa la siinayaa daroogo muddo yar ilowsiinaysa ama ka dejisa xanuunka mararka qaarna waxaa dhacda in maxbuuska bukaanka ah lagala gudbo dawada iyadoo lagu andacoonayo in isagu diiday ama aanu magaciisa ku jirin liiska bukaanada cudurka ilkaha oo ka mid ahaa cudurrada ugu badan ee markii hore ka dilaacay xabsiga guwantanamo cadayla-aanta awgeed ayaa dhakhaatiirta daaweynaysa waxay si ulakac ah u siibi jireen ilkaha aan xanuunsaneyn iyagoo ka wareeganaya tan bugta ee u baahan in la saaro maxbuus ka mid a maxaabiista guwantanamo ayaa si ulakac ah waxaa looga saaray afar ilig oo badqaba iyadoo weliba dhakhtarku diidayo inuu saaro midda bugta markii dambe oo maxbuuska ay walaalihiisa kula taliyeen inuu iska daayo aadista dhakhaatiirta ayuu ku jawaabay waan ogahay in si ulakac ah iiga siibayaan ilkaha caafimaadka qaba laakiin waan sii wadayaa aaditaankooda ilaa ay ka saaraan dhammaan ilkahayga maxaa yeelay ugu dambeyn waxay ku imaan doonaan iligta bugta ee u baahan in la iga saaro في غربتي صابر في محنتي بين جدران الأسى قابع في ذلتي صابر في غربتي
marka laga hadlaya xagga dareeska waxaa dhammaan maxaabiista guwantanamo lagu qasbay inay xirtaan dharka leh midabka oranjada oo ah kan ay ku caanbaxeen maxaabiista guwantanamo markii dambena wuxuu midabkaasi noqday mid u gaar ah dadka cuquubaadka gaarka ah la kulmaya kuwa ku xiran mucaskarka afaraad ee jamaaciga ahna waxaa la siiyey dhar leh midabka caddaanka halka kalarka bunnigana la siiyey kuwa soo haray wuxuu maamulka guwantanamo u adeegsadaa dhaqidda dharka maxaabiista maadooyin xasaasiyad ku kicinaya maqaarka taasoo ah tacdiib hor leh oo loo geysanayo maxaabiista marka laga hadlayo cabirka dharka qofkii hela mara la eg waa qof nasiib leh si ku talagal ah ayuu maamulka guwantanamo wuxuu maxaabiista u siinayay dhar ka weyn ama kuwo cidhiidhi ku ah sidaasi darteed waxaad arkaysaa maxbuus gacmaha ku celinaya sarwaalka toddobaad weliba ayaana maxaabiista laga bedeli jiray dharka waxaa jirtay in maxaabiistu ay heli jireen fatro kooban oo qoraxaysi ah si loo ilaaliyo noloshooda maadaama loo arko inay yihiin badeeco qaali ah oo uu maraykanku ku manaafacaadi karo bilowgii guwantanamo fatrada qoraxaysiga waxay ahayd labaatan daqiiqo oo saddex jeer toddobaadkiiba ah iyo qubeys laba daqiiqo ah bilo kadibna waxaa laga dhigay labaatan daqiiqo oo maalin weliba ah sannado kadibna waxaa laga dhigay saacad oo qoraxaysi oo maalinla ah laba kun iyo tobanka waa la kordhiyey oo waxaa laga dhigay laba saacadood nuuca saabuunka iyo shaambada ay maxaabiistu u adeegsadaan qabeeska waxay ahaayeen kuwo xasaasiyad wata waana tallaabo ku talagal ah waxaana mararka qaar dhici jirta in maxbuuska oo suuliga ku jiro laga jaro tubada biyaha iyadoo lagu andacoonaya in wakhtigu ka dhammaaday sidaasi darteed waxaa caadi ahaa in la arko maxbuus suuliga kasoo baxay isagoo wejigiisu leeyahay saabuun timaha madaxiisuna ay xumbada shaambada qarisay بالصغار وأنت بالكبرى تدور فاهنأ بسجنك وامتشر سيف النكاية للكفور متوشحا marka laga hadlo qaab dhismeedka qolalka guwantanamo waa kuwo kala duwan kuwa cuquubaadka waa qolal infiraadi ah oo aanu qofku waxba arkaynin qolalka ku yaala macaskarka koowaad labaad iyo saddexaad iyaguna waa infiraadi hase ahaatee maxbuusku wuxuu arki karaa qoralka kale ee deriska la ah isagoo awooda inuu si fudud ula hadlo deriskiisa macaskarka afaraadna waa macaskar jamaaci ah oo ay maxaabiistu meel keliya ku wada tukadaan macaskarka shanaadna waa macaskar infiraadi ah oo aan la is arkin la isna maqal halka macaskarka lixaadna wuu infiraadi ahaa balse sanadkii laba kun laba iyo tobanka waxaa loo bedelay xabsi jamaaci ah macaskarka toddobaad ayaa ah macaskar ka duwan macaskaraadka kale ee xabsiga guwantanamo wuxuu macaskarkan gaar u yahay ragga lagu eedeeyey inay qorsheeyeen weeraradii waaweynaa ee koob iyo tobankii sebtembar sida khaalid sheekh moxamed iyo ragga la midka ah ilaalada qaybtan looma ogola inay yimaadaan macaskaraadka kale waxaana maamulka xabsiga uu ka taxadarayaa in warar ku saabsan macaskarka toddobaad loo gudbiyo macaskaraadka kale
يمنون أن خلوا ثيابي وإنما علي ثياب من دمائهم حمر وقائم سيف فيه منضق نصله وأعقاب رمح فيهم حطم الصدر فخالد شيخ محمد جندي من جنود الإسلام يقاتل أعداءه الروس ثم الأمريكان منذ أكثر من عشرين سنة وأقول له إن خالد شيخ محمد قائد مسيرة ورائد صحوة وطليعة أمة وقد ترك خلفه آلافا ممن تعلموا منه أو تعلموا ممن تعلموا منه يقتدون بسيرته وببذله وعطائه المتواصل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى
marka laga hadlayo sababaha keenaya in maxbuus ka mida dadka ku xiran guwantanamo laga wareejiyo goobta uu ku xirnaa loona wareejiyo qayb kale waxaa ka mid ah sida kaamirada iyo qalabka tanasudka ee ku xiran qolka oo shaqayn waaya mararka qaarna waxaa maxbuuska loo wareejiyaa sababa la xidhiidha taxqiiq iyo su-aalo weydiinta sida in laga fogeeyo qof gaar ah loona dhoweeyo mid kale oo ay isgaranayaan ujeedkuna waxay tahay in sheekada dhex mari doonta laga raadiyo xogo dheeraad ah haddii aynu ka hadalno qalabka timaha lagu jarto birihii hore ee uu cusbaa xabsiga guwantanamo waxaa maxbuuska loo ogolaa inuu timo jarto labadii toddobaadba mar keliya hase yeeshee markii dambe sanad iyo dheeri ayaa maxaabiista loo diiday inay timaha hoose iska xiraan askariga timaha kuu jaraya ayaa si ulakac ah wuxuu ugu dheelayaa timaha sida in qayb ka mida timaha madaxa uu jaro qaybna uu ka tago ama uu food kuu yeelo waxaana uu uga gol leeyahay ihaano iyo inuu kuu geysto tacdiib nafsi ah sanadkii laba kun iyo sagaalka markii ay maxaabiistu ku baxday tinta wuxuu maamulka guwantanamo isbeddel ku sameeyey nidaamka timo jaridda waxaana koox weliba oo isku xiran la siiyey makiinad lagu jarto maxbuus ka soo jeeda bilaadul xaramayn ayaa waxaa ku dhacay xanuun xagga beerka ah wuxuuna ka cabsaday in xanuunkiisa uu usii gudbo walaalaha uu la adeegsanayo makiinada timaha maamulka xabsiga oo arrinkiisa la socday ayuuna ka codsaday in loo keeno makiinad madax bannaan hase ahaatee waa loo diiday waqti aad u dheer ayuu maxbuuskan ka joogsaday adeegsiga makiinadii loogu talagalay kooxdii uu la xirnaa isagoo u iitaarayo walaalihiisa kana ilaalinaya inuu sabab u noqdo inuu ku dhaco xanuunka isaga haya haddiiba makiinada timo jarista ay cidhiidhigaasi ku helayeen maxaabiista waxaa hubaal ah inaan la isweydiinayn wax shanla ah sagaal sano oo xidhiidh ah waxay maxaabiistu ku shanlaysanayeen faraha qalabka cijiyaha lagu jarto ayaa sidoo kale loo ogolaa maxaabiista bishii hal waqti balse sannado xidhiidh ah ayaa loo diiday maxaabiista iyadoo looga dhigay ciqaab jamaaci ah mid ka mid a tacdiibka nafsiga ah ee ay maxaabiista guwantanamo la noolaayeen waa inaan loogu yeerin magacyadooda qofkii noolaa ee basharka ahaa ayaa si fudud wuxuu isugu beddelayaa nambar oo keliya waxaana maxbuus weliba magac u ah nambar طابع في ذلتي صابر في غربتي صابر في محنتي صابر في غربتي صابر في محنتي بين جدران الأسى قابع في ذلتي يدعس الجلاد واجهي فيدمي جبهتي ويد المجرم قادر سمات في وجنتي يدعس الجلاد واجهي فيدمي جبهتي ويد المجرم قادر سمات في وجنتي كم صرخت أنقذوني من سجون الظلمة
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله